baan santaa xuseen cabdulaahi jacelow dhammaan waxaan salaamaya bulshooyinka ka sugan magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shacabka reer koonfur galbeed ee soomaaliya mida xigta cabdulaahi idaacadda geega hawada ka maqanta waxayna ka maqantaa amar ka soo bixi maamulka degmada afguuye ee gobolka shoolaha hoose shargelikii dambe xarunta maamulka xarunta dhexe ee reediyo afguuye waxa uu soo weeraray codsiga ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala ee degmada afguuye howlgala oo ay ka tilmaameen in marka ay ka baadigoobaayan ama ammaanka ay ka xaqiijiyayaan gudaha idaacadan xilliga waxa uu ka sugnaayay nin oo xilligaas uni maslaxad ana ama xal mas-uur aan la fadhiyay oo shaqaalaha idaacadda xurguf marka ay ka dhex taagnaadkii oo sida kamid ahay dhalinyarada deegaanka oo nina tuugan iyo shaki toona marka aan ka qabne ciidanka markay soo galeen waxay markaa soo beeraan dhammaan shaqaalihii idaacadda inay ka amrin dhaqdhaqaaqina san jirne caasho markaa digdid marka la jeesadii kadib ninkii iyo qaar kamid ah shaqaalihii idaacadda oo laanta xabsigii xalay xureedii dibana halni mas-uuliyadii degmada qaarsho markaana soo damiinadi idaacad markii kasoo naqani waxaan ka hadalnay dhibaatooyinkii iyo qaabkii waxaan dhiyeen una isticmaalana shaqarta xilligii ciidanka ay soo galaayeen gudaha idaacadda taasoo markaa suurtagelisay ama dhalisay daneen kale ee bulshada ay ka qaadeen markay dhegeysadeen dhibaatooyinkaas markaa dhigi kadib raabtan haddana maamulkii degmada afgooy guddoomiyeen degmadii lasoo xiriiri unoo markaa aan ogayn sababta sheenti in idaacadda lasoo weeraro iyo dhibaatooyinkan sharci darida idaacadii la-aan soo gali xooga iyo weliba handidaad marka laisuubiyo unoo markaa la yaaban oo cidna aana dacwadana eegeyga aan jirne maamulka degmada danisuri ay guddoomiyeen degmada oo ii amari idaacadda sidii teeba inay hawada aynu ka jiri korne oo la damiyo oo dhammaan shaqaalaha idaacadda saldhigi ay seedaan markii saldhigiin seeni oo weydiini taliyaha booliska sababaha sheentii in haddana idaacaddii lasoo damiyo dhibaatadii xalay dhiisii shalaybo cidda ka hadalaas aysan jirne jirjirkii nijeesadii cid ka hadasha aysan jirne marka taliyaha booliska waxaa siin sheegay dhibaatooyinkaas oo dhan inay ahayd ninka hadda saldhiga ka hiran oo xilligaas idaacadda laka qabadi ay ahay nin iyo karaad joogeen oo ay raadiyaayeen oo ay ka tilmaameen amniga degmada inaa isqalqalgeliyaay saas dartii inaa sheentay in shaqaalihii idaacadda dhan oo la hiro shaki dartiis oo howlgalkaasi ay subiyeen iyo tuhum idaacadda marka ay ka qaadeen sida ay nii sheegeen kadibna ay shaki biini ninkaas una inaan shaqaalihii idaacaddasan ka tirsanayne inaad meeshaan deganayne oo ayahay shaksi markaa madax banaan waayahay agaasime lanka noocay hay ma lan yoonku shakisanyin ama kutirsan al-shabaab yahaayay oo idaacadda markaasi lahanka tilmaami mise tuhun dartiis yaa lankaas dartiye idaacadda albaabadana iska laabi ninka xilligaas waxaa soo galay idaacadda toban daqiiqadood ka hor as idaacaddii soo galay ma aha shaqaalaha idaacadda mana ka tirsan nin ka hoy jiro oo meesha baasha aan ka hoy jiro ma aha nin booqasho aan ka hoy jiro ma aha waa nin markaa xilligaas xurguf ay ka dhex taagaati shaksi ka tirsan idaacadda oo anigi ka balamiyey ninkan walaalkiisii usi wixii markaa dhexyaal inaan ogaado oon heshiisiiyo tuunka kadib mugdi mugdi ka jira inaan meeshan ka saarno wararka wararka qaar waliba yo sheegahayaan in idaacadda afgooye website warar markaas ka qoran ciidanka iyo kudhirifeen isla markaasna saas dartee wararkaas la sheegay in albaabada laniska laabiya idaacadda arrimogaasna agaasime may ku jara maya war kasoo horjeeda maamulka unima isticmaalno cabdullahi sida laba socno shabeellaha hoose dhibaatooyin badan oo ka jiraan oo ana qabiil ha ahaado iyo in xarun marka la gubo kale ha ahaadeen idaacadda arrimahaas oo dhan ma aha arrimo ay ka hadasho idaacadda ma aha arrimo dhibaateen ama colaad ay horeyso idaacadda ma ka shaqeyso idaacadda ma buubuuninso war oo lidi ka ah maamulkii degmada idaacaddii ma ka shaqeyso dhibaatooyinka degmada marka haddii dhibaatooyinkaas maamulka hadalkii markaan beenino walneefaasada kore laakiin maamulka waxay ahayd haddii shakaynaas jiroo kale mise shaksi haddii baadigoowayan inay banaanka ay ka sugaan maaha shaqaale idaacadad maaha nin meesha degay inay banaanka ay ka sugaan ninka guusha inay kala bahan marka taas waa mid shaksiyadan ay ka xadgudubeen waa mid xoriyaddan ay ka dhaawaceen waa mid jiritaankan ay ka dhaawaceen maamulka degmada marka waxaan ka codsadaana inay reergelin ay ka biyaan oo sida wanaagsan quruxda badan sharciga islaamka iyo sharciga dalka ayaalo ay ka dhehaanta wanaagsan inay la soo maraan mana in dad qabiil aan shaqeeyo mana ihin dad aan shaqeeyo urur mana ihin dad marka aan shaqeeyo maamul waayahay agaasme weliba faday in faahfaahinada oo sida weliba ku dhawaajiday in jirdil qaar ku mid a shaqaalaha idaacadda xilligii ciidanka iyo albaabadan la habeen idaacadda la deertiyey shaqaalaha qaar ku mid ah bal jirdilka qaabka landeersi shaqaalaha idaacadda ku mid haytay dadka jirdilka saameeyey hadda xilligaas ani waxaan ka sugnaay xarunta idaacadda markay soo galeen liibkaan ka horeeyey shaqaalaha kor saarnay ani kamid ahay oo askarta qaasho wejiyaasho ay nii cusbaayeen runtii dareenkayga waxaad nagday marna anigii inaan hanaaqo marna inaan markaa isdejiyo marna wixii inaa dhedhelil naqdaan waayo ciidankii iska saabso oo hebel hebel isnaas udhato warniyo maa jire oo ciidankiin dareen xanaaq sanadkii muujiyaane ninkii isan ka san iska jir dilaaw oo haddana guddoomiya degmadii la socdo iska saaso war guddoomiye se waxaan jiraan waxaaladii waxay naqatay mid oo shoog shoog oo kaleente lamasila dhacdo xanuun badan eh
idaacadda xiligan hawadiya kuma quntaa mise shaqadii radian bilowtay idaacadda hawada kama qanta maamulkii dibisan soo fasixay laakiin maadaama shaqaalihii cabsi iyo qalqal iyo cadaaskii ay dareemeen saas dartiye ani markaa fasixi laakiin insha allah beritoole jadwalkaan kasoo horeeyo hawada soo gala doona shaqada sidiisayna aata ilaahay kala jooyaane maamulkana waxaan kacodsoodaanay sida wanaagi quruxda badan maamuladii ka horeeyay nila dhaqmeen nila dhaqamaan ilan bulshadeen ka mid ahna cid horumarka jecel uni waayo nafsadaan waxaan furaanay inay bulshadii koonfur galbeed shacabka reer afguy inay naqadaan kuwa markaa nabadii ka shaqeeya kuwa horumarkii markaa ka shaqeeya waxaa oo kale hadii isdhiyo mise tuum haddii qabaan inay sida nidaamka madax xafiiska ay lasoo xiriiraan cidaan ciddii ka shakeeyan shaqaalaha ka tirsan un inay fanisho in kajeelan balan qaadaane dhibaatooyin noocan oo kale marka inay dhinan ka codsadaane xitaa haddii ay howlgal ay rabaan idaacadda inay kasoo biyaan inay soo wargeliyaan idaacaddiyana baahana howlgalan kasoo biyaane hadda banaanka ganjaalka idaacada tagan haddii dhaan aan soo fasaxane laakiin ay xoogniisa oo joogaan oo ina handadaan oo ina jirdilaan oo ina dhibaateen marka taas aan ka digaana wan aan ka baaqaane waayahay kaas waliba haya agaasimaha radio afgooye ee magaalada afgooye oo idinku horbiyaayey idaacadda afgooye oo geedka ciidamo ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ee degmada afgooye iyo ilbaabada in iska laabeen agaasmiyada maasanta adimuda cabdullaahi